dhexe ayuu qabsoomay waxaana gudoominayay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo go-aanada kasoo baxay shirka oo lagu daabacay warbaahinta dowladda waxaa lagu sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan iyadoo looga jawaab celinaya cabashada shacabka ka imaaneysa guddiga amniga qaranka waxa uu go-aamiyey in muddo sideed iyo afartan saacadood ah lagu furo wadooyinka xiran sida wadada sodonka wadada maka almukarama afisyoone iyo kuwa kale ee lamidka ah ciidamada amniguna ay gutaan baa layidhi waajibaadka ka saaran ilaalinta iyo xasilinta nabadgelyada caasimadda guddigu waxay ku amreen baa layidhi ee wasaaradaha maaliyadda gaadiidka iyo maamulka gobolka banaadir inay dib u eegis ku sameeyaan hanaanka isticmaalka wadooyinka caasimadda bacdama ay sii kordheen baa layidhi tirada gaadiidka iyo bajaajyada ee soo galaysa gobolka banaadir sidoo kale guddiga amniga qaranku waxa uu isku raacay in xafiiska ra-iisul wasaaraha wasaaradaha maaliyadda dekadaha amniga iyo maamulka gobolka banaadir ay la yimaadaan qorshe sida ugu dhaqsiyaha badan muddo afariyo labaatan saac ay ku shaqeyn karto dekada muqdisho tan oo ka jawaabaysa baa layidhi baahiyaha ganacsi ay qabaan ganacsatada soomaaliyeed dekadu awal waxay shaqeyn jirtay maalinta cad oo keliya laakiin hadda sida qorshuhu yahay waxaa la filayaa in habeenkiina lagu daro si baahida ganacsi ee looga baahan yahay in alaabaha loogala baxo ama looga dhoofsada dekada habeenkii ay u shaqeeyaan cabdifataax